ويا معلمينا نحن نضرب منكم على كيفية زيادة بتعليمنا من مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الجامعة xafladan oo ahayd mid qalinjabina ayaa maanta loo qabtay arday ka qalinjabisay madarasada alhidaaya ee magaalada raamo waxaana xafladii qalinjabinta kasoo qaybgalay bulshada qeybaheeda kala duwan maamulka iyo macalimiinta iyo weliba waalidiinta ardayda maanta qalinjabisay ugu horeynba sida caadada ahba waxaa lagu daafuray xafladii aayadaha qur-aanka kariimka ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور intaasi kadib waxaa goobtaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alhidaaya macalin xuseen cabdiraxmaan oo loo garan ogyahay exbalora annaga iskuullada marka aan joogno waxaa noola kee ilmaha madaariista iyo dugsiga soo mara waa ilmaha ugu adabta wanaagsan oo iskuulka jooga ayaga ah kuwa madarasada iyo dugsiga aan soo marayn waa kuwa nooga dhibka badan oo labaatan iyo afarta saac aan dagaalamayno waalidiinta waxaan ku boorinaynaa markaa ina ay diinta gacanta midigta ay ku qabtaan oo ilmaha madaariista iyo dugsiyada ay geeyaan si ayaga oo tarbiyadooda ay wanaagsan tahay aadaabtooda ay wanaagsan tahay ay marka ay iskuulka ku imaadaan xataa waxbarashada iskuulka galaaska dhexdiisa ah waxaa ilmaha waxbarashada wanaagsan waa ilmaha dugsiga iyo madaariista uga soo hormaray oo soo akhra sida kuwa ayaga waay sidoo kale waxay iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a ardaydii maanta ka qalin jabisay madarasada alhidaaya oo iyagu dareenkooda iyo farxaddooda la wadaagay bulshadii kasoo qayb gashay xafladooda qalinjabinta magacayda waxaan la yidhaahdaa nuur cabdi axmed waxaan ka mid ahay ardada maanta ka qalin jabinaysa madarasada alhidaaya waxaan nahay dufcadii labaatan i labaad oo maanta ka qalin jabisa mar- madarasada alhidaaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo madarasaan waqti badan soo dhiganaya inaas allah subxaana wa tacaala isoo gaarsiiyey maanta inaan madarasada ka qalin jabin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala marka ugu horeysa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii iyo macalimiintii intaan igu soo dadaalayay oo ilaa aan heerkan jaamacadeed ka soo gaara ay intaan igu soo dadaalayay oo waqtiga ugu bixinaya ayaan u mahadcelinayaa magacayda waxaa la dhahaa cabdirashiid maxamed cadow waxaan ka mid ahay ardayd ka qalin jibisay galaaska lixaad oo ibtida- shahaadada ibtidaaiga ah waxaan u mahadinahay fasta ilaahayga subxaanahu wa tacaala intaan isoo gaarsiiyey inaan madrasadaha ku nagaado oo wax ka barta waxaa waaye cabdullaahi cabdiraxmaan maxamed waxaan ka mid yahay arda- ardayda ka qalinjibinahaysa maanta madarasatu hidaaya fii ramo maanta waxaan faraxsan yahay farxad aad loo koobi karo ardaydai iga dambaysana waxaan u dardaarmayaa inay madrasada sii wataan haqliska sii wataan iyo kuna maalintan oo kaleeto sidaan oo kaleeto inay u qalinjibiyaan aan u dardaarmayaa maxamuud maxmed sheekh maxamed lafagari warbaahinta sta ismaamulka mandheera